suldaan maxamed suldaan muuse xaaji bare lugaloox suldaanka beesha sheekaalad oo ka warbixisay xaalada guud ee dalka uu marayo iyo dhibaatooyin ka jira gobolada ay degto beesha ayaa ka warbixiyay mar aan booqasho ugu tagay xafiiskiisa magaalada muqdisho wuxuuna hadalkiisii ku bilaabay suldaanka oo ka hadlaya arrimahaasi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم هذا يضم صنتهي سؤال شاد ويدسن وسؤال آد مهمة ما أنت عن كور غبناء إن أمد الصومالية دباتوين آدي آد بحد وين أي هيان دباتوين كاس مد ومد كلي ويكسي درانتاي مركز أوسي في رسطو mid midaan ma jirto ayaad is leedahay maanta waxaanu arkaynaa suuqa bakaaraha iyo guud ahaan magaalada muqdisho suuqadiisa kala duwan inay ka jireen bannaanbaxyo dhagax tuur watay taasoo ka dhalatay sicir bararka aadka u baaxadka weyn oo ay dadku baryahan taabatay waxa kale oo iyadana laga bannaanbaxayay oo aan aad ula yaabnay wax laga qiiradana u baahan lacagtii shilin soomaaliga ahayd oo in badan oo bulshada ah ama ah culamaauddiinka ama aqoon-yahanada ama dadweynaha kaleba ay ka hadleen dhibaatada ay lacagtaasi leedahay didisteeda lacagta sidaan ka warqabnaba iyadoo awalba hal kun oo keliya ay ka soo hartay lacagii la isticmaali jiray guud ahaan oo taana ka soo bilowday oo kummi nus shilin shilin labaatan toban intaba jiri jiray qofki yaqaan baa yaqaani maanta waxay isugu soo biyey shubatay oo keliya hal waraaq oo ah kun kunkii ayaa maanta waxay tahay gabaabsi dadkiina ay diidayaan isticmaalkeeda lacag sidaan ka warqabno waa lacag la ysku waafaqay in wax lagu kala bedasho ma aha wax kale intaasunbay ay faa'iideedu tahay wixii wax lagu kala bedelanayay haddii la diidana waxaan filayaa in dhibaato usoo hoyatay bulshada soomaaliyeed gebi ahaanteed binay tahay waxaa kale oo aan doonayaa inaan ka hadlo abaarahan aad iyo aad u saameeyey gobollada dalka dhammaantood in bulshooyinka iyo culamaauddiinka ku dhaqan gobollada iyo degmooyinkaba ay allabari sameeyaan roobdoon ah taasoo ay ku dalbanayaan rabbigooda uga dalbanayaan in ummaddan qayrqaba siiyo maxaa yeelay ilaahay mooyaan cid kaleoo awood leh ma jirto oo alla baryo in ay ilaahay u sacbahorsadaan oo ay alla tuuga badiyaan oo ay sameeyaan roobdoon oo ay sameeyaan soon ilaahay inay u noqdaan dunuubta faraha badan oo ay galeen ay ilaahay dembidhaaf ka weydiistaan waxaa taa kale oo aan ka yarayn xaalufinta lagu hayo dhirta oo aad iyo aad u saamaysay dhammaan gobollada koofureed gaar ahaan beesha beeshaan ka hadlayo oo beesha sheekh khaalid ah gobollada ay degto way ka nabad gashay sabanadii dhoweyd laakiin waxaan ka baqayaa inay kusoo fool yeelato dhibaatooyinka oo ay soo saakumayso taasna waxaan ilaahay ka rajaynayaa in uu ka badbaadiyo dhibaatadii horey uga badbaadiyey waxaan kaloon aad iyo aad ugu boorinayaa culamaauddiinka iyo duqooyda iyo nabadoonnada dega aaggaas in ay ka waantoobaan in ay aad iyo aad dadka ugu dhiirigeliyaan inaan lagu dhaqaaqin falkaas guracan oo aad iyo aad waxyeelada u yeelaya dhammaan caalamka dhammaan bulshada soomaaliyeed dhammaan beesha deegaanada ay degto waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa dib u heshiisyada la wado ee ah bulshada dhexdeeda haddii aan la heshiin waxaa xaqiiqa ah dhibaatadu inay sii kordhayso marka waxaan soo jeedin lahaa in dib u heshiisinta si dhaba loo wajaho insha allahu tacaala waxaa kale oo aan aad iyo aad ugu baaqayaa in ay dhacdo is-cafin ballaaran iyo isku tanaasul aad u fara badan si loogu naxariisto bulshada soomaaliyeed oo aad iyo aad ay dhibaatada u soo saakumaysay intii dagaalada sokeeye ay socdeen oo dhanna dhibaatooyin fara badan ku soo guda jireen
kaasi wuxuu ahaa suldaan maxamed suldaan muuse xaaji bare lugaloox suldaanka beesha sheekaalada oo ku warbixinaya tan iyo markii la doortay waxyaabaha ku soo kordhay xilka guud uu qaaday isagoo hadalladiisiina kaga hadlay meelo dhinacyo badan sida siyaasadda dhaqaalaha halkaas ayaanu ku soo koobaynaa